Magaalada Baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya si rasmi ah lankadaha furaya barnaamijka maamulka hoggaaminta maxalliga kaas oo qeyb ku ah barnaamijka dowlad kaabka oo taageeraasa hay-adda Unhapatite barnaamijku ayaa xooga saaraya xoojinta awoodda maamulka deegaanka maareynta khilaafaadka iyo koranqaadowka ku qeybgalka bilaanta ee xanaanka dowlad dhiska ujeedkiya waliba lakatayae adeegyada dowladda hoose si bulshada lanka adeega si hufan oo waxtar leh aqoon isweydaarsigun iyo waliba qeyb ku hayay maamulka degmada Baraawe iyadoona la kuwada in la kobciya kartida shaqaalo dowladda hoose ee degmada barnaamijkan iyo waliba astaamusan ayaa dadaalada joogtada ee la kardhisawa dowlad hufan oo la jaan qaado korta baahiyaadka shacabka onkoreynta iyo waliba furitaanka warbaahinta la hadalaya agaasimaha waxda dowladda hoose wasaaradda arrimo gudaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa noo furmay hadwali tababarka llmk oo local leadership management ka hadlaya conflict management iyo women streaming tababarkan wuxuuna socon doonaa maalmo hadduu ala yidhaahdo waxaan joognaa degmada baraawe waa markii koowaad oo traininkan la siinaayo hadduu ala yidhaahdo waxaan jeclahay golaha deegaanku iyo maamulkaba iyo shaqaaladooda hoose inay ka qayb qaataan si fiican u fahmaan maalmahaasna ay ka faa'iidaystaan tababarkee waliba si rasmi ah furaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhiniga amniga iyo siyaasadda degmada baraawe cabdi axmed yuusuf iyo kuwar muhiimadda iyo inlata bulshada tababarkunga inaan noogu qabsoomo tababaradan qiimaha badan marka labaadna waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii howshan soo qaban qaabisay dadaal badanna gelisay runtii ayagana waa u mahad celinayaa sidoo kale waxaan mahad celinaya wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ugu horeeyo agaasimihii dowladda federaalka yaxye ayagana runtii howshaan oo ayagana dadaal badan geliyeen maskax badanna geliyeen ayagana waa uga mahad celinayaa sidoo kale tababarkan runtii tababar aad u qaymo badan waaye waa tababarkii dhammaay ee degmadan mustaqbalkeedii iyo dadaalkeedii ahaay waa tababar la rabo in looga faa'iideeyo bulshada inteeda kale waxaad tihiin adinkana golaha deegaanka iyo dhammaan guddoomiye waaxidyada iyo laamaha dowladda hoose intuba dadkii uga faa'iiday lahaay oo bulshadu sugaysay ee u idmatay inay maaragta degmadan horumarinteeda iyo dadaalkeeda ay ka qayb qaataan dadkaasaad tihiin runtii adinka waxaan u malaynaha maanta waxaa laga yaabaa in rag badan la sahlan tahay laakiin degmada baraawe dadka la rabo inay hormarshaan ama ay idubudhac ku ridaan waa adinka waxaa la rabaa marka fursaddan waa fursad qaaliya dowladda federaalka waa nala joogtaa dowlad goboleedkiina waa nala joogaan dhammaan wasaaradihii ugu muhiimsanaay ee golahan deegaanka iyo maamulkaanba runtii saldhigga u ahay waa nala joogaan waxaa la rabaa tababarkaa marka in laga faa'iidaysto